dagaalka oo ka dhacay deegaanka goofgaduud oo qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada baydhabo ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo kooxda al-shabaab wuxuuna bilowday iskoorimaadka markii kooxda al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen fadhiisimo ciidamada dowladda koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in in ka badan toban ruux ay ka geeriyoodeen dhinacyada ku dagaalamay deegaanka goofgaduud ciidamada dowladda ayaa guulo ka sheeganaya dagaalka goofguduud maanta iyaga iyo kooxda shabaab ku dhex maray waxayna sheegeen in shabaab ay ka gacan sareeyeen islamarkaana ay ka dileen askar tiro badan dhanka shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay deegaanka goofguduud ee gobolka baay goofgaduud wuxuu ka mid yahay deegaanada fadhiisinka ay ciidamada koonfur galbeed ku leeyihiin oo ay weerarada joogtada kusoo qaadaan kooxda al-shabaab waxayna weeraradan soo noqnoqdeen markii ciidamada ethoobiya ay ka baxeen deegaanka goofgaduud halkaasi oo ethoobiyaanka ay fadhiisin ku lahaayeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo